golaha guurtida somalilan ayaa fadhigoodu maanta kaga hadlay arrimo la xiriira heshiiska dekeda berbera waxaanay kasoo saareen go-aan ka kooban toddoba qodob go-aamadan oo qaarkood ay kaga hadleen go-aan hore ay uga soo baxay dowladda soomaaliya waxay ku tilmaameen faragelin qaawan oo ka dhana somalilan waryaha v o eda barqad maxamuud kaariye ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa go-aamadan ay fadhiga maanta mudanayaasha golaha guurtida ka soo saareen oo ahaa toddoba qodob ayaa cod aqlabiyada ay ku ansixiyeen shan iyo konton mudane taas oo ah saddex meelood oo laba meelood tirada mudanayaasha golahaasi qodobada go-aanadan ayaa ka koowaad lagu yidhi jamhuuriyadda somalilan madax banaanideeda midnimadeeda iyo xuduudaheedu waa muqadas waana laguma xadgudbaan qodobka labaad ee go-aamadan ayaa sidoo kale lagu yidhi golaha guurtida waxa uu si buuxda u cambaaraynayaa go-aankii gardarada iyo sharci darrada ahaa ee golaha shacabka ee dowladda soomaaliya ka soo saaray dekeda berbera sidoo kale ayaa lagu yidhi qodobkaasi wuxuu goluhu si xoogan u cambaaraynayaa fargelinta qaawan ee dowladda soomaaliya ku hayso madax bannaanida iyo qarannimada jamhuuriyadda somalilan waa sida qodobkaasi u dhignaaye qodobka saddexaad ayaa isna u dhignaa golaha guurtidu isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah waxa uu si buuxda u ayidayaa maalgashiga khayraadka dabiiciga ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dalka si loo xaqiijiyo kobcinta dhaqaalaha shaqo abuurista iyo nolosha bulshada ee guud ahaan qodobka afraad ee qodobada go-aanka maanta ka soo baxay fadhigii golaha guurtida ayaa sidoo kale lagu yidhi golaha guurtidu waxa uu taageerayaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga ah ansixintii uu golaha wakiiladu sagaalkii bishii sideedaad ee laba kun iyo lix iyo toban cod aqlabiyaed ah oo sagaal iyo lixdan coda ku meelmariyay heshiiskii maalgashiga dekeda berbera qodobka shanaad ayaa isna waxaa u dhignaa golaha guurtidu waxa uu go'aamiyey in cid kasta oo kala qayb qaadata ku taageerta ama si cad uunagu gacansiisa xukuumadda soomaaliya dhaqdhaqaaqyada lidiga ku-ajiritaanka iyo madax bannaanida jamhuuriyadda somalilan in loo aqoonsado cadow qaran waa sida qodobkaasi u qornaaye qodobka lixaad ayaa isna lagu yidhi golaha guurtidu waxaa ururka qaramada midoobay ururka midowda afrika ururka jaamacadda carabta ururka igad dowladaha jamhuuriyadda somalilan ka taageera horumarinta iyo dimuqraadiyadda u caddaynaya in dhaqdhaqaaqyada dowladda soomaaliya ka wado mandaqada geeska afrika ay yihiin kuwana keeni kara xasilooni darro cusub balse jamhuuriyadda somalilan mar kale dunida u caddaynayso ayaa qodobkaasi lagu yidhi in mabda ahaan aaminsan tahay loona baahaya in si wada jir ah loo ilaaliyo nabad ku wada noolaashaha istixgelinta iyo xuquuqda aya ka tasha qodobka toddobaad ee u dambeeya go-aamada maanta ka soo baxay golaha guurtida somalilan ayaa isna lagu yidhi golaha guurtidu waxaa ugu baaqaya dhammaan muwaadiniinta jamhuuriyadda somalilan inay si buuxda isu garab taagaan golayaasha qaranka iyo ciidamada dalka ilaalinta madax bannaanida sharafta iyo midnimada dad iyo dhul ahaaneed ee jamhuuriyadda somalilan waa sida qodobkaasi lagu yidhiye hore ayaa sidoo kale waxaa qodobo cayinkana ka soo saaray golaha wakiilada somalilan arrinta la xidhiidha heshiiska d b weld iyo somalilan iyo sidoo kale etoobiya ee kowdii bishan saddexaad ku dhex maray magaalada dubay ee dalka sultaanka imaaraadka carabta waxaanay sidan si la mida ku tilmaameen go-aan hore uga soo baxay xukuumadda soomaaliya iyo sidoo kale aqalka golaha shacabka mid gardarro ku ah sida ay u yidhaahdeen somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa